habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a idinkaga imanaysa magaalada washington oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban
fiidnimo wanaagsana kheertana dhegaysanaysaay waa axad siddeed iyo tobanka bisha may labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddana waxaa wadajir idinku daadihinaya aniga waa saare ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere
walaalahayo soomaaliya waxaannu leenahay reer danbuu guuraa sidaa darteed waannu tashannay oo waannu isku tashannay dalka iyo dadka aan madaxda u ahaynaa idinma soo socdaan isku tashada
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaany oo ka hadlayay xafladdii saddex iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay markii somalilan ay sheegtay inay dib uga noqotay midowgii ay la gashay soomaaliya
abuurkii xisbigan niman cunoo ubixi daaqaaya oo eegga talinaayo oo ugu culuweynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jiray cabdulaahi taa ku inkira yaa loo ijaarsaday annagu dowlad kuma aadnabay aqalka geeyeenaba kaasina waa qoraaga axmed faarax cali iidaajaa oo noo haya qayb kale oo ka mida barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo aad goordhow u maqli doontaan barnaamijyada kale idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaysta xubintii ganacsiga iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka
wararka ka imanaya magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in duqeyn dhinaca cirkii ay ka dhacday meelo dhow magaaladaasi afhayeenka ciidamada kenya major emmanuel jirjir ayaa sheegay in diyaaradaha ciidanka ee kenya ay duqeyntaasi geysteen jirjir waxaa kaloo uu sheegay in duqeynta lagu bartilmaameedsanayay dhismo lagu sameeyo waxyaabaha qarxa dhinaca kalena goobjoogayaal ku sugan jilib ayaa v o e da u sheegay in duqayntu ay ka dhacday tulo lagu magacaabo manyogabo oo u dhow webiga halkaasi oo la sheegay inay al-shabaab saldhig ku leeyihiin ilaa iyo haatanna ma cadda khasaaraha halkaasi ka dhacay
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax bare ayaa ka badbaaday cod kalsoonida lagala noqon lahaa oo ka dhacay baarlamaanka soomaaliya ilaa iyo shan iyo lixdan xildhibaan ayaa soo gudbiyey mooshin ay ku sheegayeen inay kalsoonida kala noqonayaan wasiirka doodii baarlamaanka iyo natiijadii codbixinta waxaa warkan muqdisho ka soo diray axmed xasan colaad kulanka maanta baarlamanka oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya brofeser maxamed cismaan jawaari ayaa ugu dambeyntii waxay isku raaceen in mooshinkaasi ka dhanka ah wasiirka arrimaha gudaha in cod loo qaado mudanayaashii maantay codka qaaday oo gaarayay boqol afartan iyo afar xildhibaan ayaa guddoomiyaha baarlamanka waxa uu sheegay qaabka codka loo qaadayo hadaad mooshinka ogolaato waxaad ogolaatay in xilka laga wareejiyo wasiirka hadda haya xilkaasi cod qaadistaasi kadib ayaa guddoomiyaha baarlamanka brofeor maxamed cismaan jawaari ku dhawaaqay natiijadii ka soo baxday codbixintaasi maanta dhacday siddeed iyo toban baa ogolaatay mooshinka boqol iyo shan iyo toban way diiday kobiyo tobanna way ka aamusay saa daraaddeed mooshinka wuu jabay mudanayaasha baarlamanka dowladda soomaaliya ayaa kulamadooda ugu dambeeyey waxa ay la xisaabtamayeen wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaas oo ay ka dhageysteen qaabka shaqo ee wasaaradahaasi ay u shaqeeyaan sida wasaaradda amniga iyo tan arrimaha gudaha oo mudanayaasha baarlamanku in badan oo ka mida ay dhaliilayeen axmed xasan colaad v o a muqdisho halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e booliska dalka turkiga ayaa xabsiga dhigay siddeed iyo toban qof oo ay ku jiraan agayasimayaashii fulinta ee shirkadda macdanta soo saarta kadib baadhitaan lagu sameeyey dhacdadii toddobaadkii hore boqolaalka qof ku dhinteen ee ka dhacday godka dhuxusha laga soo saaro ee galbeedka dalka turkiga kooxihii gurmadka ayaa sabtidii shalayto soo gabagabeeyey howlihii gurmadka ee ay wadeen ee ay ku baadi doonayeen in dad ka samata baxay godkaasi qaraxii ka dhacay ay jiraan iyagoo halkaasi ka soo saaray meydad taasi oo tirada masiibadii halkaasi ka dhacday dhimashada ka dhigaysa boqol saddex boqol iyo hal qof masiibadan ayaa salaasadii ka dhacday magaalada lagu magacaabo soma oo ku taala galbeedka dalkaasi turkiga waxaana arrintaasi ku dhacday kadib markii uu qarax ka dhacay xariga dabka ee god dhuxusha laga soo saaro oo ku yaala magaaladaasi xilligaasi oo ay godka hoostiisa ku jireen ilaa siddeed boqol oo qof oo macdan qudayaala
booliiska magaalada hoshingming ee dalka vietnam ayaa xaddii maanta hayd kaleeriyey dibadbax lagaga soo horjeeday dalka shiinaha iyadoo dowladda shiinuhuna ay sii wado in muwaadiniinteeda ay kala baxdo dalkaasi xoogaga ammaanka ayaa sidoo kale isugu soo baxay dhowr magaalo oo kale kadib markii dibadbaxyo lagaga soo horjeeday dowladda shiinuhu ay keeneen dhaawaca ilaa iyo boqol iyo konton shaqaale ka shaqaynayay warshad birta lagu sameeyo oo ku taala tin province dibadbaxyadan ayaa ka dhashay dalka shiinaha oo qalab saliidda laga qodogeeyey dhulbiyood lagu muransan yahay iyadoo maraakiibta labada dal waa ilaalada maraakiibta ilaalada labada dali ay isku hor fadhiyaan meel u dhow goob saliidda laga qodo ayaa dowladda shanuhu sheegtay inay daad gureynayso saddex kun oo muwaadiniinteeda ah kuwaasoo ay ku jiraan lix iyo toban qof oo aad u dhaawaceen kuna dhaawacmay markii toddobaadyadii hore ay dibadbaxyo ka dhaceen meeshaasi dowladda shiinaha ayaa sheegtay inay shan markab dirayso si qofkii doonaya looga soo qaado dalka vietnam dowladda vietnam ayaa sabtidii shalay waxay wacad ku martay inay joojinaysa gacanka hadalka madaxa dambe baadhista booliiska vietnam ayaa diiday eedeymaha loo soo jeedinayo xooga ammaanka isaga oo sheegay in ay ku guulaysanayaan joojinta khasaaraha ee halkaasi ka socda
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington magaalada jabuuti waxaa maanta ka furmay shirweyne socon doono saddex maalmood oo ay ka qayb qaadanayaan guddiyo culimo ah oo ka kala socta wadamada islaamka ah iyo weliba degmada geeska afrika waxaa kaloo iyaguna ku jira wafdiyo ka socda dalalka sacuudiga iyo yeman shirweynahan ayaa si gaara diiradda loogu saaraya waxa laga qaban karo dhallinyarada la afduubo amaba dhalinyarta maskaxda laga bedelo ee ku biira ururada xagjirka wasiirka arrimaha islaamka awqaafta iyo dhaqanka ee jabuuti aadan xasan aadan ayaa ujeeddada shirkaasi wuxuu uga warramay ramadaan muuse baahida keentay waxaa jirta in la wada ogyahay adduunyada maanta fahan qalad ah oo diinta islaamka ay dhallinyar fara badan loo fahansiiyey ama u fahantay inuu keenay in deganaansha la'aan inuu ka abuuro gobolka waad ogtihiin maantada maanta aan joogno buuqa iyo wareerka ka socda nigeria oo magaca islaamka dad lagu gumaadayo lagu afduubayo loogu xadgudbayo magaca diinta waxa iyo wax lamid ah waa kii ka dhacay dhowaanta oo kenya soomaaliyana waa ta ka soo kaban la hagardaamadiisa argagixisinimo iyo gobolka oo dhammaantii ku fadhiya burkaan kaa la mid ah oo ka cabsanaya inuu maalin maalmaha ka mid ah ama qarax ka dhaco ama dad lagu afduubo ama gabdho maaratan lagu xadgudbo marka diintii islaamka ee ahayd naxariista iyo ahayd maaratan isla noolaashaha iyo is-ixtiraamka ayaa waxaa loo rogay diin cabsi laga qaado oo laga cararo halkii dadka laga soo dhowayn lahaa taasaa keentay marka sacaadatlwasiir islaamku qur-aanka ilaahay uu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala way tahay waxaasu iyo maaha weeyaana way kala caddahay maxaa keenay in laysku qaqabsado marka oo la idhaahdo diintu sidanay jidaysay sidanay jidaysay horta arrinkaasi waxaa ka doodi doona culummada geeska afrika oo maanta halkan shir uga bilaabmay socon doona saddex maalmood diinta islaamku way caddahay ilaahayna maaragtaan qad tabayana rushdu min alghayi ayuu yidhi xaqa iyo baadilka waan kala caddeeyey waana kala muujiyey ninkii waddada saxda ah marayana uu mari kii waddada qaladka isagu doortana uu mari wahadeenaahu najiday laakiin diinta islaamka diinta islaamku ma khaldano laakiin dana siyaasadeed dana gaara fahan xumo waxa iyo wax lamid ah iyo maaragtaanay makri dibadeed intaba waa la odhan karaa iyo jahli waxyaalahaas ayaa keenaya in laysku qaqabsado amase qaqabsi maahina xadka kan la gaadho lagu xadgudbo biniaadanka iyo diinta intaba waxaa inta badan saamayn xooga ay ku leeyihiin arrimahan waa arrimaha amniga qolyihii xagga amniga go'aanada halkan dee lagu gaadhi doono diskaashiga ka wada leedihiin qolyaha amnigana iyaga ma ku daraysaan waayo inta badan amnigee saamayn ku leedahay horta waxaa ka faa'idaysan doona dhammaan dowladaha geeska afrika oo ay wufuuddu ka joogto ka soo qayb gasha shirka waxaa nagala qayb galaya jaamacado sida jaamacadda jabuuti jaamacadda muqdisho jaamacadda sacuudiga ku taalo jaamacadda amir naif oo arrimaha amniga ku takhasustay waxaa ka qayb qaadanaya wasaaradda cadaaladda waxaa ka qayb qaadanaysa wasaaradda arrimaha gudaha dhammaan waa wax wada khuseeya bulshada iyo nolosha oo dhan khuseeya marka intaba waa istaageersanayaan waana laga wada doodayaa qolo walba dhinaca ay ka arkayso culammadu inta badan way ku kala qaybsan yihiin laftoodu qaar baa ku odhanaya waa sax qaar baa ku odhanaya sax maaha iyagana inaad midaysaan maxaa laga odhan karaa dabcan waxaa shirka loo qabtay waxa weeyaan doodaas furan saddexda cisho soconaysa inay culammadu iyo kudhooda isqanciyaan iyo inay ummadda uga soo saaraan waxay ku bogsan karto oo cudurka kan faafay ka joojin kara
kaasi wuxuu ahaa aadan xasan aadan wasiirka awqaafta arrimaha islaamka iyo weliba dhaqanka ee dalka jamhuuriyadda jabuuti oo magaalada jabuuti ugu warramayey ramadaan muuse
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal haatanna hargeysa somalilan ayaa maanta u dabaaldegaysa siddeed iyo tobanka mey oo ku beegan saddex iyo labaatan sano ka hor markii ay ku dhawaaqda inay ka gooday soomaaliya inteeda kale xaflado ballaadhan ayaa lagu qabtay gobollada kala duwan ee somalilan sidoo kale waxaa markii ugu horreysay muddo saddex iyo labaatan sana ah lagu marti qaaday madax dhaqameedyo matalaya koonfurta soomaaliya kuwaasoo saaka goobjoog ka ahaa xafladihii lagu qabtay magaaladaasi haddaba wariyaheenna magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan ku eegaya sida xafladahaasi ay u dhaceen halkani waa afaafka hore ee madaxtooyada somalilan waxaa ka socota xafladdii ugu ballaadhnayd ee loogu dabaaldego siddeed iyo tobanka mey oo ku beegan saddex iyo labaatan sano ka hor markii somalilan ay ku dhawaaqday inay ka baxday midowgii jamhuuriyaddii dimuqraadiga soomaaliya xafladdan waxaa in ka badan laba saacadood socod ku marayay kumanaan qof oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kalena waxaa gaardis goobtan ku maray ciidamada kala duwan ee somalilan oo ku gaashaaman hubka iyo gaadiidka kala duwan ee ay isticmaalaan ciidamada booliska ayaa iyaguna soo bandhigay gaadiid iyo qalab cusub oo ay kula tacaalayaan rabshadaha iyo mudaharaadada dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee maanta xafladdan ka dhacay waxaa ka mid ahaa libaax loo soo labisay calanka somalilan oo lasoo mariyey fagaarahan waxaana sawaxan badan iyo sacab goobtu isu beddeshay markii wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde uu gacanta ka salaamay libaaxan dadka hortooda madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa dabaaldeggan ku furay khudbad uu dhinacyo kala duwan kaga hadlay haddii aan dadka qaar caad iyo ciidan ka saaran tahay waxaan u caddaynayaa in gooniisutaagga somalilan ee maanta baarka ka jaray saddex iyo labaatan gudoo gow ah aanu ahayn wax salka ku haya calayo caadifad hase ahaatee tani waxay ka barkhaati kacaysaa inuu go'aankani yahay mid gaamuray oo ka tarjumaya rabitaanka runta ah ee shacbigiisa madaxweyne siilaanyo ayaa baaq u jeediyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya isaga oo leh walaalahayo soomaaliya waxaannu leenahay reer danbuu guuraa sidaa darteed waannu tashannay oo waannu isku tashannay dalka iyo dadka aan madaxda u ahayna idinma soo socdaan ee ilaawa oo idinkuna duca qabayaal isku tashada arrimaha kale ee madaxweyne siilaanyi khudbaddiisa maanta kaga hadlay waxaa ka mid ahaa wadahadallada u socda somalilan iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya isaga oo sharaxaad ka bixiyey hadafka ay somalilan ka leedahay wadahadalladaas xukuumadda aan garhwareenka ka ahay waxay diyaar tahay ina wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan la sii anba qaado si looga gaadho maslaxad caama oo qowmiyadda soomaaliyeed u horseedi kara inay ku wada noolaadaan nabad walaaltinimo daris wanaag salka ku haysa laba dowladood oo dan badan iskaga xidhan tahay waxaan bogaadinayaa dowladihii sida hagarla'aanta ah gacanta uga geystay qabsoomidda wadahadalkaasi haatanna diyaarka oo inay sii wadaan dadaalka arrinta sanadkan ku cusub xuska siddeed iyo tobanka mey oo sannado badan sidan oo kale u soo dhacaysay ayaa ah iyada oo markii ugu horreysay muddo saddex iyo labaatan sano ah si rasmi ah loogu casumay inay goobjoog ka ahaadaan oday dhaqameed ka soo jeeda soomaaliya kuwaas oo meel dhinaca bidix ka xigta madaxweynaha ku daawanayay habka xafladdani u socotay qaar ka mida oday dhaqameedkan ayay ii suuro gashay inay la hadlaan idaacadda v o e bal horta magacaaga magacaaga waa suldaan cabdicasiis cumar daad suldaan bayre bal dareenkaaga sad u aragtaa say wax socdaan maantay xafladdan aanu aragnay iyo labadii seetamaano aan joognay waxaan soo aragnay wax ay mudan tahay astaahisho somalilan hees gabar baa heesaysay oo heeskan ka dhegaysta wuxuu ahaa maxaa loo diidan yahay dowladda somalilan dadka hore duu tashaday maxaa loo daba socda gabadhaa saa u hadashay waxaan maanta ammaanmarin jawaabteeda u siinaynaa gabaray annagoo ah soomaali annagoo ah dhaqankii soomaaliyeed waxaan maanta soo dhowaynaynaa xorriyadda somalilan waxaan aqoonsanaynaa si buuxda u aqoonsanaynaa xorriyadda somalilan waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad dawlad soomaaliyeed oo maanta taagan oo lagu naaloodo somalilan baa ah mar haddaa soomaalida soo noqoteen hal shay oo idinka dhimanaa oo ah aqoonsigana maantaan idinku wareejinaynaa waxaan doonaynaa in caalamku oggolaado in caalamku soo dhoweeyo aqoonsi buuxaan siinay inay dowlad tahay laakiin sultaan markaad eegtid idinkuda siyaasiyiin ma tihiin oo madax dhaqameed baa tihiin markaad leedahay aqoonsi baan bixinay dowladay ugu xidhan tahay taas qudheeda miyaan iskaga muuqan uun dareenkiinana cabiraysaan dareenka yaga cabiri maynee dalka soomaaliya annaga wakiilka waxaan annaga wax saxiixi karaana ma jireen aad baad madsantay magacaaga magacayga waxaa layidhaha axmed maxamed barre waxaan ka mid ahay odayaasha ka yimid muqdisho oo u yimid xafladan iyo somalilan inay arkaan bal saaka halkan xafladda sidee tookmey baa ka dhacay balse wax u dhaceen wixii aad aragtay dareenkaaga idinkoo wakhti ku joogo qayb idinka mid inay xamar ku noqotay laakiin wafdi ballaadhan oo kalena ay joogaan bal dareenkaaga horta waxaan soo xasuustay afar iyo labaatan sano ka hor wax iigu dambeeyey aan arki jirnay waxaan arkay dad iyo dawlad oo tashaday oo wanaaggooda samaystay dee dadkan waa istaahilaanba in la ixtiraafa istaahilaan suldaan yuusuf maxamed xiirey adna madax dhaqameedka somalilan baad ka mid tahay dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay waxaan leeyahay shacbiga somalilan guul baan ku soo gebagabaynayaa kelmadda waxaan leeyahay mafhuudda inooga timi soomaaliya ee madaxdhaqameedkii waxay arkeen ummaddan iyo qarankan inuu wax qabsaday waxaanay ku dhawaaqeen inay ummaddan la ictiraafo oo la ictiraafo oo dowladnimadeeda waxaana leeyahay madaxweynaha soomaaliya mister baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisal wasaarahaba inay ku dhawaaqaan ictiraafka somalilan ayaa ka codsan oo soo jeedinaya xaflad tan la mid ah ayaa ka qabsoontay gobollada kala duwan ee somalilan madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan ismaaciil saylici ayaa dadweynaha reer boorama kala qayb galay xaflad halkaas ka dhacday halka raxan wasiiro ahina ay gobollada kala duwan kaga qayb galeen xafladihii ka dhacayey sidoo kalena wafdiyo ka socda somalilan ayaa dalalka dibadda ku sugan oo munaasabadan la wadaagaya dadweynaha halkaas ku dhaqan ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
waa hagaag dhegaystayaal kaad nagala socotaan waa washington magaalada colombos ee gobolka ohaaye dalkan maraykanka waxaa xalayto lagu qabtay xaflad lagaga hadlayay dhibaatada qabyaaladda ee mujtamaca soomaalida xafladan waxaa joogay oo kasoo qayb galay urur u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaaladda oo fadhigoodu yahay qaaradda yurub wariyaha v o eda cabdikaafi yuusuf aadan ayaa warbixintan goordhaweyta nooga soo diray magaalada colombos dhallinyarada la dagaalanka qabyaaladda ee markii magacooda lasoo gaabsho loo yaqaano a t m iyo ardada jaamacadda gobolkaani ohaayo ayaa si wada jir ah waxay xalfad ballaaran ugu qabteen jaamacadda gobolkaani ohaayo xalfadani oo ay kasoo qayb galeen dad aada u fara badan ayaa waxaa diiradda lagu saaray dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo sidii looga hortegi lahaa ku dhaqanka qabyaaladaasi bishaaro maxamuud waa guddoomiyaha ururka ka hortaga qabyaaladda waxaanan weydiiyey bal sababtay u yimaadeen gobolkaani ohaayo faadimo cabdiqani waxaad ka mid tahay adigu howlwadeenada ururkaani la dagaalanka qabyaaladda waxaad timaadeen gobolkaani ohaayo yaad la kulanteen maxaa sixiigi doona kulankiinaan maanta waxaan la kulananay dad isugu jiro rag iyo dumar dhalinyaro waalidiin ilmo inaan halkaa messajkeena ugu gudbin ama fariinteeni ohio university anti travelism movement oo u taagan kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda si fiicanay noo soo dhaweeyeen maanta fariinteena si fiican aan u gaarsiina insha allah haddana wixii ka dambeeya berita waxaan safar u nahay magaalada minneapolis ee minnesota inaan farinta xambaarsan nahay dadweynaha usii gudbino labaatanka iyo afartaan ku qabanayno halkaas barnaamij kaleeto aanu meeshaanu ku joogsanayno aanu hore usii wadayno phoenix arizona soddonka bisha oo ku beegan maalin jimcaha insha allah marka dadweynaha si ahaan dadka maanta la kulanay ohaayo kula kulanay colombus aada ugu mahad celinayna cabdifataax faysal waa afhayeenka ururka la dagaalanka qabyaaladda waxaana weydiiyey bal inuu ii sheego akhbaarka ay xambaarsan yihiin marka hore waxaad u mahad celinaya adigoo ah cabdikaafi yuusuf oo kamid a shaqaalaha v o a da fursadda ay siinaysa dhalinyarada soomaaliyeed marka labaadna waxaan si aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada somali student association ee dhalinyarada ururka jaamacadeed ee ohio state university oo magaalada nagu soo dhoweysay la-aantoodna aysan waxba suurtageli lahayn inta badan siday sheegeen gabdhaha igu horreeya walaalahay oo kooxdeeda ay ka hadleen inaa wadankan nimid gaar ahaan magaaladan colombos aan soo gaarnay magaalooyin kalena aan kusii wajahan doonay fariintaan u nimid ama aan barnaamijka maanta kusoo qayb galnayna aan soo sameynay wuxuu ahaa barnaamijyadaan soo wadnay oo taxano ah oo aan caalamka meelihiisa kala gaarsiinay aan wadankii tagnay kenya tagnay magaalada london aan shirar badan ku qabanay yurubta kala soo marnay barnaamijkii taxanaha unbaa soo gaaray maraykanka aan magaalooyin kala duwanna ku qaban doono fariinteeduna mar walba meel walbaan tagnahay waa hal mid taasoo ah qabyaalada hala joojiyo qabyaalad la dagaalanka asemtam inaan dadkii ka wacyigelino aan wax u sheegno dadku qabyaaladu dhibaatay leedahay soomaalidu isku raacdaa qabyaaladu waa dhibaato laakiin waxaa la isku dhaafay sidii ficilka loo joojin lahaa in la sameeyo dadka magaaladan kula kulanay fariinteedu way dhegeysteen kolleyba insha allah waxaa rajeynayaa inay ku hirgalaan waxay maanta naga maqleen fariinta u diraya dadweynahaasna waxay tahay inaan leeyahay qabyaalada maya qoriga maya qalinka ha qarannimaha afartaas ere ayay ku jirtaa umalaynaya xigmad walba haddii ay si fiican u sii loo sii fahmo kasoo qaybgalayaasha shirka kani ayaa u badnaa dhallinyaro soomaaliyeed waxaanan weydiiyey bal inay iga waramaan shucuurtooda ku aadan shirka kani waa kuwaana qaar ka mida dhallinyaradaasi iyo dadkii kasoo qayb galay oo dareenkooda ka hadlaya magacayga waa samatar cali nuur maantana waxaan ka mid ahaa dadkii kasoo qayb galay shirkii ay qabteen gururka la dagaalanka qabyaalada shirkaas ay noo qabteen wuxuu ah shir aada iyo aada u qiimo badan sababtoo ah dadkii soomaalida meesha kasoo qayb galay ayay waxay tuseen qabiilka dhibaatada uu leeyahay iyo qabyaalada waxay kaloo sameeyeen wacyigelin ku saabsan sidii wadanka loogu noqon lahaa oo dib loogu dhisi lahaa waxay kaloo noo sheegeen in ay rabaan wadanka maraykanka inay keenaan gruubkooda oo gruub aada iyo aada howl fiican uga soo qabtay wadankana ah aanan rajeynin mustaqbalka inay hawshan sii wadi doonaan magacayga aadam xaaji xuseen baa la yidhaahdaa waan aada ugu faraxsanahay walaalahan a t m ama kacdoonka la dagaalanka qabyaalada inay halkan imaadaan xaqiiqo inay experiensigooda ama khibradooda ay nala sheergarayaan ama nala wadaagaan halkan aad baan ugu faraxsanahay wax badan baan xaqiiqdii ka faa'iidnay annagana wax badan ayaan ka baranay waana dhiirigelinay oo si fiican waa usoo dhaweynay waana ku faraxsannahay magacaygu waa ibraahim xasan deeriye xafladan waxay ahayd xaflad aada loogu baahnaa oo meelo badan taabatay dadka soomaaliyeedna waxaa aada u saameeyey qabiilka marka mar haddii qabiil laga hadlaayo xafladda aad bay muhiim u ahayd wax badan ayaan ka faa'iidnay waanan aad iyo aadaan ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galnay magacayga waxaa la yidhaahdaa jamaal axmed cali waxaan ku hadlayaa magaca ardayda jaamacadda ohio state university maanta waxaa nasiib u yeelanay inaanu soo qabanqaabino oo aanu halka ku qaabilno gruub ka yimi london u k oo la yidhaahdo anti tribalism movement oo xaflad aada iyo aada u weyn oo marti sharaf badan oo qaaliya ay kasoo qeyb qaateen waxaanu nasiib u yeelanay inay meeshii ugu horreysay ka yimaadaan maraykanka ay ahayd magaalada columbus ohio asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed shaakir oo ku magac dheer yoomin waxaan u malaynaya inta gruub aan arkayay inay ahaayeen gruubkii ugu shaqada fiicnaa ama wax fiicnaa ayay qabteen sababtoo ah soomaaliya xataa way tageen waxay noo daareen documentary oo aynu tusinayso nolosha soomaaliya siday tahay aad ayaan ugu farxay sidoo kale wixii kaloo maanta meesha ka dhacay dad aad u fara badan ayaa kasoo qayb galay ilaa saddex boqol afar boqol arrin lagu farxa weeye insha allah waxaa rajeynana xaflada saas inaan qabanno si aan dadka soomaaliya iskugu keeno meel kastoo adduunka ay kaga nool yihiin magacayga waa caftax sahal aad iyo aad dareen soomaalinimo oo aad u ballaaran ayaa ka muuqday dhallinyarada imadan ayagana si fiican bay shaqo fiican u qabteen wacyigelin dheer bay bay meesha ka muujiyeen soomaalinimo aad u ballaaran hase ahaatee dadka reer columbus oo meesha imaad ayagana si fiican bay marti sharaf u suubiyeen oo aad baa loo soo camiray dareenka soomaalinimada iyo qarnimadana aad baa loo muujiyey cabdikaafi yuusuf aadan v o a columbus ohio
halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaynu haysaa falastiin axmed iimaan
kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee somalilan cabdulaahi maxamed daahir cukuse maanta oo ah sideed iyo tobanka bisha mey waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatan sano kadib markii ay somalilan sheegtay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale haddaba muddada intaasi leeg maxaa u suuragalay somalilan halkeese hiigsanaysaa sannadaha soo socda waa waxyaabahan ka wareysan doono wasiirka warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka cabdulaahi maxamed daahir cukuse oo ku sugan magaalada london oo uu kaga qayb galayo xuska sideed iyo tobanka mey oo ku beegan maalintii ay somalilan ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya inteeda kale sidoo kale waxa uu ka jawaabi doonaa su-aalaha dhegaystayaasha oo dhinacyo badan taabanaya marka ugu horeysa mudane wasiir kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka waxaa laga joogaa saddex iyo labaatan sannadood markii ay somalilan sheegtay inay ka go'day soomaaliya saddex iyo labaatankaasii sannadood maxaa u suura galay somalilan waxaa u suuro galay waxyaabo fara badan oo waaweyn waaweyn oo aasaasi ah waxaa la saxay khaladkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii la galay waxaa la sameeyey calan ay leedahay somalilan waxaa la sameeyey astaan qaranku leeyahay waxaa la dhisay xukuumad waxaa la sameeyey golayaal sharci dejineed ama baarlamaan waxaa la sameeyey distoor uu qaranku leeyahay waxaa la sameeyey lacag u gaara oo dalku leeyahay waxaa la sameeyey ciidan qaran oo uu dalku leeyahay waxaa la qabtay wax fara waaweyn intaasina waa inta waa asaasi waa inta ay dowladnimo u baahan tahay oo la dhammaystiray oo la buuxiyey waxaa la qabtay oo laga shaqeeyey nabadgelyada waxaa la sameeyey dib u heshiisiin qaran waxaa la sameeyey doorashooyin la qabtay oo si dimuqraadi ah dadku codkooda ugu doorteen laba goor madaxtooyada saddex goor golaha wakiilada ama golaha shacabkana waa ay doorteen waxay doorteen waxaa la sameeyey xisbiyo qaran iyo ururo siyaasadeed oo ay dadku codkooda kasoo dhiibtaan ama fagaaro siyaasadeed u noqda waxaa intaa ka horreeyay oo la sameeyey oo doorashooyin iyaguna ahaa kuwo ay qabaayilka ama beeluhu golayaal ay leeyihiin oo shirweynayaal ah oo iyaguna doorashooyin noocaas oo kale a lagu sameeyey marka waxay noqotay somalilan sidaas bay ku tahay qaran dhammaystirmay oo buuxsamay xiriir sidee ahaa la leedihiin beesha caalamka xaggeese marayaa dadaalkii aad ugu jirteen inaad aqoonsi heshaan dowladnimo beesha caalamka waxaa naga dhexeeya xidhiid inkasta oo aanan ka mid noqonin jabciyadda qurumaha ka dhexaysa oo aanan ka mid noqonin dalalka aqoonsiga buuxa haysta haddana difaagtaa jirta oo dowladuhu waxay noola dhaqmaan si dowladnimo sidii dowladeed baanu xidhiidh u leenahay dowlado fara badan oo dunida ku yaala inta ay gacantayadu isgaadho hadday noqoto kuwa reer galbeedka iyo hadday tahay maraykan iyo hadday dowladaha afrikaanka iyo kuwa deriska iyagoo noogu muhiimsan iyo kuwa carabta intaba mudan waxaa jirta in hadda marka la fiiriyo dhinaca ammaanka oo kaleeto iyo dhinacyo badani ay dhinaca somalilan tallaabooyin wanaagsan ay ka qaaday waxaa jira wadahadallo aada la lahaydeen dowladda federaalka ah oo muddona soo socday xaggee ayay hadda marayaan wadahadalladaas wadahadalladaas oo dhammine waxay daba socdaan uun waa lixdankaas si khaladaadkii la galay berigaa hore iyagoon wadahadalla dhicin baaba heshiisya layska geli jiray laakiin wadahadalladan imika oo ah dariiqiyadana aanu u marayno uun sidii aqoonsi aanu ku heli lahayn waxa uu marayaa meel wanaagsan markii u dambeysayna waad og tahay oo kii saddexaad waxaa lagu qabtay turkiga waxaa la gaadhay qodobo un ilaa imika iska wada hordhac ah laakiin gundhig u noqonaya in wadahadal buuxa oo dhammaystiran uu dhaco oo ay labada dowladood laba dowladood oo darisahoo walaalaha ku noqdaan insha allah dhowaan waxaa magaalada hargeysa tegay odayaal ka socday muqdisho maxay ahaayeen ujeeddada aada u casunteen odayaashaasi oo ay u yimaadeen hargeysa odayaashaasi iyaga isa soo abaabulay way sheegeen fagaarayaal bay ka sheegeen meel kastay ka sheegeen odayaashaasi iskood bay u yimaadeen oo ku dalbadeen inay somalilan soo gaadhaan waxaanay noo sheegeen inay doonayaan inay somalilan ugu hambaliyeeyaan waxa ay qabsatay jamhuuriyadda somalilan waxaay noo sheegeen inay doonayaan inay wax ka bartaan oo iyaguna balle dalkooda intay dib ugu noqdaan ay wax kaga dhisaan nasiib wanaag annaga ujeedada ugu muhiimsan ee faa-iido nool ahayd waxay ahayd in ay indhahooda ku arkaan inay somalilan tahay qaran yar iyo weyn shicib iyo dowladba laysla ogol yahay jiritaanka madax banaanida dowladnimada somalilan taas ay indhahooda ku arkeen oo ay ku xaqiiqsadeen waxaananu rajo ka qabnaa siday ay iyaguba noo sheegeen inay kula noqon doonaan shacbigooda iyo dowladooda oo ay u sheegi doonaan wixii ay indhahooda kusoo arkeen adigu hadda london ma waxaa u timid inaad ka qayb gasho munaasabadda xuska sideed iyo tobanka may mise waxaa jira howlo shaqo oo aad halkaasi u joogto sideed iyo tobanka may baan ka qayb gelaya waxaanu ku sharfaynaa anagu meel kasta oo ay joogaan jaaliyadaha somalilan inaanu kala qayb galno damaashaadka xuska maalinta sideed iyo tobanka may intii aanu gaari karno marka london sababtaas baanu u nimi aniga iyo xubno kale oo wafdiga aan ka mid ahay ku jiraan waa mahadsantaa wasiir waxaa jira bal markana dhegeystayaasha su-aalaha ay qabaan ayaan u gudbaynaa magacayga waa huda cali xasan degan hargeysa ardayd barata siyaasadda iyo ee, shariika caalamiga ah su-aasheeda aan weydiinayay wasiirka warfaafinta somaliland waxa weeyaan waa laba su-aalood su-aasha hore waxa weeyaan shirweynihii xisbiga kulmiye ee maalintii dhaweyd waxa uu ahaa mid ku dhisan hab iyo hanaan beelaysan maxaa dib inoogu celinayaa halkii aanu soo dhaafnay nineteen ninety three oo inaga hor joogay in qofka damaca siyaasadeed leh loogu dooran loogu dooran waayey aqoontiisa iyo kartidiisa su-aashayda labaad waxa weeyaan waxaa inta badan dhacdo marka mas- loo soo jeediyo dowladda dhaliilo oo u soo jeediyaan ashkhaas kala duwan ama shaksi inta badan waxaa dhacda in qof qofka la qabiila ama la beel ah oo ka tirsan dowladdu inuu qofka u jawaabo maxaa u diiday in wasaaradda warfaafintu iyadu u qaabilsan tahay ee, dowladda wixii eh, wacyigelin ah iyo wixii eh, warfaafin oo dhan ah maxaa u diiday in wasaaradda warfaafintu ay ka jawaabtay ee qofka qofkii ay reerkooda ahaa ee dowladda ka tirsan ugu jawaabaya labadaas su-aalood hodan aad baad aadan u mahadsan tahay Waa huda.
su-aashaada hore shirka kulmiye waa runtaa ee, saameyn bay ku lahayd qabyaaladu ergooyinkii la xulayay Ee, ma aha waxaanu anaguba jeclaysanayno ma aha dariiq wanaagsan oo aanu leenahay waa lagu waarayaa inteeda badanna kuma ay dhisnayn Een, haddana iyadoo siyaabo kale oo gobolada iyo qurba jooga iyo xubnaha sigaraba badan oo kalena ay ku imanayeen waa jirtaa taa marag baan kaaga furayaa mana aha wax wanaagsan umana malayn maayo wax waaraya inay ahayd laakiin een, qabyaaladu raadadka ay nagu leedahay iyo saameynta ay nagu leedahay waxyaabaha ay nagaga tagtay unbay ka mid tahay way naga sii yaraanaysaa way naga sii dabargo-aysaa Een, arrin naga sii aynu inaynu ka durkayno oo dhinaca wanaagsan aynu u durkayno aanu rajo badan ka qabno wey Ee, ta kalena waxa weeye su-aashaada een, waxaa laga yaabaa inay isku beegmaan inay isku beegmaan baa laga yaabaa mar kasta inuu qofkii hadlaba qof reerkooda aan loo doono oo uu ka jawaabo een, taasi cidi iskuma hawsho een, mana filayo inay jirto wax jira tahay laakiin way dhici kartaa inay laba isku reerihi isku jawaabaan marar fara badan oo een, ah, een, mid dowladda ka mid ah iyo mid aan dowladda ka mid ahayn inay isku beegmaan waa wax dhici karaya Een, laakiin marka qofku uu dareemayo uuna isagu uu ka damqanayo ayaa laga yaabaa inuu si fiirsashadaasi ay timaado
Een, waa mahadsan tahay Een, mudan wasiir waxaa jirta in een, shaqo la-aan badani ay haysato een, dhallinyarada ku nool somalilan taasina ay sare u qaadayso een, arrimaha tahriibka oo kale Een, maxay dowladdu ka qabatay arrimaha een, in shaqo abuurista dhallinyarada
waxay ka qabatay wax weyn bay ka qabatay Een, waxaan kuu sheegaya horta marka ugu horeysa dowladdu een, inta ay shaqaale qaadan karayso boqolkiiba waxa la kordhiyey in ka badan shan iyo afartan in boqolkiiba shan iyo afartan baa la kordhiyey intaan xusuusnahay waxaan u malaynayaa sideed kun oo shaqaale ah ayaa laba sanadood gudahood mar walba wax la kordhinayay oo la qorayay laakiin kuma fila Een, sharaaiguna way qaataan iyaguna shirkaduhuna way qaataan tahriibtu imika waad ogtahay oo sidii hore way kasii yaraanaysaa guddi dhan ayuu madaxweynuhu u magacaabay xubin baaban ka ahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa ayaa guddoomiye ka ah guddidaasi hawl weyn bay qabatay ururada dhalinyarada ee ururka soonyo iyo ururo kale oo kuwa xuquuqal insaankiina dadaalkaasi qeyb bay ka ahaayeen Een, wax mujtamaca iyo dowladuba ay iska kaashadeen bay ahayd la dagaalanka tahriibtu iminkana waxaan ku rajo weynahay sidii hore inay xoog uga yaraatay waa mahadsan tahay mudan wasiir Een, waxaa jirta xiisad ka taagan een, dhinaca sol iyo sanaag oo iyo adinka iyo puntland idin dhexaysa Een, maxaa diiday xiisadaasi in wadahadal lagu dhammeeyo oo ilaa heer ciidan gaarsiiya
xeel heer ciidan walaal mararka qaar haddii ay dhici jirtay annagu mar walba waxaanu nahay kuwa aan jeclayn in dalkooda buqcad yar oo kamida ay xabadi ka dhacdo dadaal baanu taa kaga jirnaa waad ogtahay oo wasiirka caafimaadku wuxuu ku sugan yahay buuhoodle waxa uu u joogaana inuu dadka reer buuhoodle uun fahamsiiyo horumarka uu xambaarsan yahay iyo horumarka ay somaliland la jeceshahay iyo somaliland oo ay ka mid yihiin inay dib uga dhacaan inaanay noloshooda u fiicnayn ee somalilandna la doonayso inay inanka buuhoodle iyo inanta buuhoodle jooga ay la sinmaan nolosha inanka hargeysa jooga ka burca jooga ka laascaano jooga ceergaabo jooga boorama jooga oo kale in ay een, helaan Een, way jirtaa een, kooxda ee, siyaasiyiin ah oo kasoo jeeda deegaanka sool in ay een, magacyo la baxaan oo ay dowladnimo gaara ka baadi doonaan gobollo kamida deegaanadaasi somaliland ma aha arrin horseedaysa horumar u horseedaysa dhulkaasi ma aha arrin nolosha dadkaana wax ka taraysa waa arrin aanu iyaga iyo shicibkaba ugu baaqayno qof kasta oo in yaroo xajtina dareemayaba inaanu anagu nabad doonayno nabad jecellahay madaxweynuhu gogol fidiyey gogashii marar fara badan aanu madax dhaqameed fara badan ka wada hadalnay siyaasiyiin ka wada hadalnay waad ortay oo ururkii s s c loodhan maxaana loolan jiray oo dagaalami jiray oo hubaysnaa oo uu hogaaminayay guddoomiyaha iminka wasiirka caafimaadka ee xagla toosiye ururkaasi siduu u dhammaa waanu nabadnay oo waxay iminkadan ka mid yihiin dowladda marka sidaasaanu isugu dayaynaa mar walba inaanu nabad ku shaqayno waa mahadsan tahay mudan wasiir markana dhegaystayaasha bal su-aalaha ay qabaan magacaygu waa xuseen xasan xuseen degan magaalada hargeysa waxaan wasiirka weydiinayaa laba su-aalood su-aasha hore waxay noqonaysaa wasiir waxaynu ka warhaynaa cabasho badan oo saxaafadda ka jirta hadday tahay saxufiyin xidhis iyo xarumo warbaahineed oo ruqsadii lagaga noqday sidaa darteed wasiir dowladda adna waxaad u qaabilsan tahay dhinaca warbaahinta image nooceeya ayaabay caalamka ka siinaysaa cabashadaa faraha badan iyo caburintaa saxaafadda lagu hayo su-aasha labaadan wasiirka weydiinaya waxay tahay wasiir waxaa bulshadu ay ka warhaysaa in guddoomiyaha xisbiga kulmiya shaaciye hankiisa madaxtinimo adna waxaad shir jira ad ku sheegtay in madaxweyne maxamed siilaan axmed maxamed siilaanya uu yahay musharax adigu shaksiyan sideed u aragtaa in muuse uu la tartamo madaxweyne siilaanya su-aasha horaan kaaga jawaabaya horta caburin adeer ma jirto caburin shuruucdeenna iyo mabaadi'da dalkeena uu qaatay midkoodna ma saamaxayaan in la caburiyo saxaafadda dalkeenna waxaa ka hawlgala hay-ado warbaahineed oo tiro badan dhowr iyo toban wargeys baa ka hawlgala waxaa ka hawlgala ilaa tobaneeye sideed sagaal t v baa ka hawlgala dhammaantood si madax banaan bay uga hawlgalaan waxaan kuwa dabadda laga leeyahay iyo kuwa loo kalaba wayse dhacdaa isku dhaca saxaafadda iyo xukuumaddu marar fara badan inay siyaabo kala duwan isugu dhici karaan sida ay dunida inteeda kaleba isugu dhici karaan waxaanu si anagu ugu yeedhaynaa mar walba saxaafadda iyo dowladda cid kasta oo hay-adaha nabadgelyada iyo garsoorka iyo saxaafadda lafteedaba in loo hogaansamo nidaamkaasi dimuqraadiyadda iyo madax banaanida xorriyatul qowlka saxaafadda saxaafadduna ay noqoto mid ilaalisa akhlaaqda caalamiga ah iyo ta maxalliga ah ee dalkeenu leeyahay ee suxufiga looga baahan yahay ta kalena waxa weeye ta musharaxnimada ah horta sideedaba musharaxa koowaad ee dalku xisbiga kulmiya uu leeyahay waa madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siiraanyo maadaama uu isagu yahay madaxweynaha imika talada gacanta ku haya sharciguna u saamaxayo inuu teram lamaad jagadaasi isu taago oo isu sharaxo maantana musharaxnimadiisa dadka u baahan dalkaaba u baahanba muuse inuu la tartamo oo guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha iyo inuu la tartamaan xubno kalaba xaq bay u leeyihiin xisbiga dhexdiisana dimuqraadiyadaasi waxaa tilmaamaya shuruucda dalkeenna iyo xeerka xisbiga intuba waa ay saamaxayaan waa mahadsantaha mudan wasiir waxaa jirta su-aasha hadda dhegeystuunu ku weydiinaya ku saabsan arrimaha warbaahinta oo kale sidoo kalena waxaa jirta in dad kooxa fanaaniina oo tegay magaalada muqdisho oo kale xarig loogu geysta magaalada hargeysa marka waxyaabahaasi isku geyso ma isleedahay dimuqraadiyadii doorashadii madaxtinimada iyo xisbiyada ayay ka hor imaaneysaahoo dimuqraadiyaddii dhinaca kalena tallaabooyinka noocaasa waa ay dhaawacayaan maya walaalo waxaan ku yihi fanaanka iyo qofka shicibka iyo qofka siyaasiga annagu waxaanu leenahay qof kasta oo bulshada dhexdeeda mansabka haya mansabka uu hayaa wuxuu noqon karaa mid dhaqan iyo wuxuu noqon karaa mid siyaasadeed intaba oo wuxuu kamid yahay mujtamaca mansab uu mujtamaca ku saameeya hadduu leeyahay waxaa jira fasax wax uu sharciga dalka yaallaa iyo iyo iyo qadiyada dalku ay u saamaxayso in uu meel uu tegi karo iyo meel aanu tegi karin marka haddii ay qadiyada dalku u saamaxayso inuu meel tago oo uu kasoo noqdo wax loo qabsanayaa ma jiraan haddiise ay ka yaaleen tallaabooyin hore oo isaga dhigiisa lagula dhaqmay muwaadinkaasi saameynta dadka ku leh waxa wanaagsan isaguna inuu dadkiisa kamid ahaado imikana ma jiro nin fanaan ahoo xidhaniba laakiin waxay u noqotay waano waxaanu annagu ku leenahay oo aanu mar walba ku adagnahay annagu marka koowaad waxaanu ilaalinaa qadiyada madax banaanida iyo dowladnimada somalilan wax kasta oo wax u dhimaya iyada uma eegno waxa kale sida ay ku yihiin taasi waaba naga go-aan iyadu waa waajibkayga koowaad wixii kale oo dhanna diyaar baanu unahay inaanu dunida kala mid nahay sidee u aragtaan in qof degan magaalada hargeysa oo reer somalilan uu safar ku taga magaalada muqdisho kadibna uu soo noqdo taasi ma waxaa u arkaysaa inay qadiyadda madax banaanida somalilan ay dhaawacayso waxay ku xidhan tahay walaal sababtuu u tegay iyo siduu uga soo noqdo intaba
waa mahadsan tahay markana waxaan ku noqon doonaa dhegeystayaashii su-aalaha qabay qofka ugu dambeeya ayaan siinayaa fursadda
okay magacaygu waa cabdisamed xasan saleebaan waxaan ku noolay magaalada hargeysa wasiir cugso waxaan wey wasiir cugso waan salaamaya horta marka hore marka labaad waxaan weydiin lahaa sacaadatul wasiir in- nin in badan saxaafadda kusoo jiray baad ahayd in maantana waxaad mas-uul ka tahay saxaafadda afka dowladda ku hadashay iyo telmadaniga maadaamaad wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta tahay waktigii kulmiya aad loobinka ku jirteen inta badan waxaa taageeradeedin sii jiray ama in aad idin sahlay inaad dadka kasbataan waa mediaha medio abaal badan buu idinku leeyahay hase ahaatee maanta waxaad moodaa inaan idin ugu shaqaynin sidii ay idinku shaqeeyeen ama ayn sida idinku liseen inaadan ugu- inaan idin ugu hambaynin in saxaafad badan baa jirta maanta oo cabanaysa oo ka cabanaysa xukuumadda maanta aad wasiirka ka tahay in wargeysya xidhan oo in iyagiina de shaksiyaadkii dee in lahaana ee madaxda ka aan ay xidhan yihiin iyaguna aan soo bixina shaqadii laga joojiyey kamanaad hadal runtiina waa kuwii ugu afar dheeraade markii aad luubinka ku jirteen ama aad mucaaradka ahideen afkaartiina faafin jiray marka maxaad uga hadli weyday sacaadatul wasiir maadaama aad adigu wasiirka warfaafinta tahay ood xukuumaddiina ka tirsan tahay in bahdii saxaafaddana aad ka tirsan tahay inaad negotiation la gasho ama in wixii dee dhaliile aad u jeedinaysaan idinkoo u maraya qaab sharciga oo aan xadhig ahayn inaad tidhaahdaan warsaysii saas wax ka daayo oo saayisa yeela waa aad mahadsantahay aad saashii walaal intaas kusoo mahadsan koobaya.
tahay Ee, waan ka hadlay mar iyo lababa waan ka hadlay iminkana waan kuugu celinayaa Een, saxaafadda madaxa banaan waa runta dadaal fara badan bay soo wada galeen kulmiye maantana saxaafadda madaxa banaan keligay mas-uul ma ihi rag fara badan oo saxaafadda madaxa banaan kasoo jeeda baa madax ka ah dowladda waxaa kamid ah agaasimaha guud ee wasaaradda isgaadhsiinta waxaa kamid ah afhayeenka madaxtooyada waxaa kamid ah guddoomiyaha wargeyska dawan waxaa kamid rag fara badan baa een, een, xilal fara badan ka haya Een, laakiin waa sideedaba waxaan kuu sheegaya annagu wixii aan xukuumad ahaan khuseeya waan ka hadlayaa iminkana waan kuugu celcelinaya wixii garsoorka khuseeyaana waa arrin naga madax banaan oo xukuumadda ka madax banaan sidaa inaad u fahanto baan jecelahay weliba sidaasay tahay garsoorkana waan ugu yeedhayaa in ay saxaafadda madaxa banaan iyo hay-adaha nabadgelyaduba u- u- ku ixtiraamaan oo ay ku dhaqaan xeerka saxaafadda xeerka saxaafaddu wixii uu yidhaahdana qofna ma diidi karo
En, waa waa- waa mahadsan tahay mudan wasiir waxaa jirta saxaafadoo kale cabashadooda su-aalaha sida haddaba aad ka dareemaysa waa arrinta ugu hadalhaynta badan en, caqabadda hadda ka hortaagan ka dhex ka dhexaysa dowladdii iyo warbaahintii oo dowladdu waxyaabaha aysan jeclaysan markay warbaahintu soo hadal qaadaan markiiba idinka caraysiinaysa tallaabana inaad qaadaan maaragtay en, i- idi- idinka keenaya En, sidoo kalena waxaa jirta in telefishinna xataa aan di- dibadaha ku yaallo afka soomaaliga ku hadla aad hore isugu dhacdeen madax banaanida saxaafadda adiga ka wasiir ahaan ka dowlad ahaan xaggee idinkugu jirtaa walaal madax banaanida saxaafadda waan idin kaaga hadlaya waxa ugu horeeya ee aan u hiilinaynaa waa xoriyatul qowlka waxa ugu horeeya aan ugu hiilinaynaa waxa weeye in uu xoriyatul qowl ka jira dalkayaga nidaamka dimuqraadiyadduna sida ugu macaan ee ugu quruxda badan uu uga hirgalo oo uga dhaqan galo ilaa iminkana waanu ku guulaysanay intiisa badan inay noo suurto gasho een, oo ay dhaqan gasho oo ay doorashooyinkuna uga dhacaan si nadiifa oo xalaala een, ah, maxaan idhahdaa tu baarlamaan iyo tu madaxtooye iyo tu golayaal deegaan ee dowladaha hoosaba Xor- saxaafaddana waa aniga kuu sheegay inta hay-ad warbaahineed ee dalka ka een, howlgasho oo dhan madax banaani bay ku shaqeeyaan marka haddii isku dhac uu yimaado mid ama laba oo dabadeetna arrintu ay gaadho garsoorka dee maxkamadaha iyo hay-adaha garsoorka wixii loo samaystay shaqadaasi een, ee ay u yihiin hay-ado madax banaan annagu kuma faragelin karayno laakiin mabda ahaan xukuumad ahaan waan kuu sheegay waan kuugu celinayaa waxaanu ku leenahay waanu ixtiraam weyn baanu u haynaa xorriyadda maxaa isku haysataan wargeysadan iyo wariyayaashan had deertaan dacwadoodu ay dee waan socoto kuugu celiyay anigu ma haystaan kuuri hay-adaha garsoorka ayay weys dacweeyeen dacwadaa dhacay dacwadihii hay-adaha garsoorkay ku jiraan arrin maxkamad taallana anigu xaquma lihi inaan ka hadlo laakiin dacwaddu waxay udhexaysaa dowladda iyo iyo iyo warbaahinta ashkaas dawladda ka mida oo si caadiya iyagu u dacwoonaya iyagoon magacii xukuumadda xambaarsanayn iyo iyo iyo wargeysyadaasay udhaxaysaa marka anigu arrin maxkamad taalla qofna xaquma lahayn ee maxkamadda go-aan gaadha inaan ka hadlo marka een qof ka tirsan dowladda marka uu warbaahinta dacweynayo ama uu xil ka haya dowladda soo taasi ma siinayso awood ka badan tan warbaahintu ay heli karto qofka maadaama dowladda uu yahay nidaamkina nidaam dowliya uu yahay cadaalad sidee ah ayaa labada dhinac dhex mari kartaa is leedahay see ugu waal qanacsan garsoorka anagu waanu ku kalsoonahay hay-adaha garsoorka wasiirkuna isagoo qofa oo wasiiraba maxkamadda tagaa qofka isdacweynayaanna way isu dhegaysataa labadoodaba way dhegaysataa hadday looyaro qabsanayaanna looyaray qabsadaan oo ay dhegaysataa sidii nidaamkii caadiga ahayn garsoorka habaa la maraa een ugu dambeyntii mudane wasiir waa sideed iyo tobankii mey maxaa rajaynaysaan sanadka dambe himilooyinkiina maxaa ka mid ah rajada iyada ugu weyn mar walba waxa weeye oo aanu sugaynaa mar walba aanu sugaynaa ilaah inaanu ka baryayna waa inay somalilan ka mid noqoto oy kursi ku yeelato jimciyadda qurumaa ka dhacay aadaa mahadsantaa mudane wasiir adaa mudan intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka somalilan cabdulaahi maxamed daahir oo ku socdan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxay noogu dhammaaday barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo falastiin axmed iimaan haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal kow iyo toddobaatanku ayaa laga joogaa maalmihii uu baraarugu maansheeyey ee qaarkeed intuu hurdada ka hela heshay uu qaarkii kale gundhiyey kow iyo toddobaatanku ayaa laga joogaa iyaga oo aad u dhallin yar maalmihii afar irdoodka xamar ay ku shiraayeen dukaankii calikaar maalmihii ay isku ballansanayeen kow iyo toddobaatanku ayaa laga joogaa yaasiin xaaji cismaan iyo cabdulqaadir sakhaawaddiin maalmihii ay inanba meel ka keenayeen ee iyaga oo dhuumanaya taallada umbeerta biriimo ee bartamaha xamar ay hoosteeda ku tashanayeen waa maalmihii saddex iyo tobanka barbaar ay isku dhaarsadeen meel ay joogto iyo shisheeyaha ka taliya ku ahaadaba soomaalidii shanta loo qaybiyey inay gumaysiga ka dulqaadaan dabadeedna ay mideeyaan sow ma ahayn wayba ahayde shan iyo tobankii maajo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii sow khamiista beri ah markii la gaadho kow iyo toddobaatan gu oo gow ah lagama joogi doono himiladaas weyn halgankii loo soo galay wixii dhibaato lagala soo kulmay wixii laga dheefay iyo midhihii ka soo baxay sidii loo curdandhariyey intaba maanta waxba kaga noqon maayo oo waa wax la og yahay haddii aan yeelana waa hadaltiro hadaltirana cilmiga aftahamada kuma ammaana dadkii maalmahaas da'yarta ahaa maantase waayeelka ahi siday og yihiin leegadu halgankii ay gobonnimada u soo gashay mid fudud ma ahayn dhiig bay u daadiyeen xabsi bay u galeen dibindaabye oo idil bay ku muteen laakiinse iyaga qudhoodu labada dhaban midkood markii laga dharbaaxo kan kala dhiiban mayne way ka diriri jireen halganka ayaa dhabka ahaa soomaali oo kobanna way isku hallaynayeenoo gadaalkooda ayay ku ogaayeen waxaa haddaba jiray halgamaa magaciisa aydun in badan iga maqasheen si aan hagar iyo kala har lahayna halgankaas ugu adeegay kolba meesha halista ah wuxuu ahaa nin u hormari jiray taas ka sokowna wuxuu ahaa gabyaa weynoo guubaabinta iyo dhiirigelinta taageerayaasha xisbiga aan marna ka daalin mindhagaratee waxaan u jeedaa allaha u naxariistay cali xuseen xirsi oo barnaamijkan aan xus uga dhigaayo aniga oo ku soo qaadi doona gabaygiisii quruxda badnaa ee uu ku soo koobi jiray taariikhda maalmihii lama ilaawaanka ahaa uguna muuqa dheeraa halgankii uu isba qaybta ka ahaa maalinta koowaad ee cali xus ayaa waa kow iyo tobankii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo afartankii waxaa xamar ku sugan elge afar dowladood ka kooban oo ka kala socota xoogagii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay waa ingiriisoo waa sofiyeet oo waa faransiisoo waa maraykan waxay u yimaadeen inay ka taliyaan kuwii laga adkaaday oo talyaanigu ka mid ahaa ummadihii ay gumaysan jireen waxa laga yeelayo talyaani wuxuu u xusul duubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo ingiriis uu jabuuti mooyee dhulka soomaalida markaas wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo hase ahaatee eswa ay labada midkoodna dooni mayso markaas bay ergadii u dhiibtay dhambaal dulucdaa xambaarsan gobannimo buuxdana ay dalka ugu doonayso si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo waxay lagadii abaabushay bannaanbax ballaaranoo ay ugu tala gashay ergadu inay cududeeda ku aragto gumaysiguse weligii dhuuni raac ma waayoe soomaali kale oo talyaanigu riixaayo ayaa bannaanbixii leegada dhabqisay halkaasoo uu dagaal bacni ka dhacay waa goobtii ha noolaato ee talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay cali xuseen oo maantaa goobjoog ahaa ayaa yidhi itixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oohintiisii markii olol ka soo yeedhay maad cadowga elidaan markuu inagu oogaanshay amlaydiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kurub ku aar goostay nin ilaahay caasiyey raggii gowrac ku idleeyey albaabada kuwii ugu galee daalinka eryaayey ayuu tooy markuu yidhi raggii ka asmici waayey afka labadii yeeryaye markuu awnaxyada muujay ma arxamine nimankii ka jaray godobtii aasayle awlaaddii uu cunay u dhimay aramideedii iyo arbayaal dagaal u arrinsaday looma oonsado oo meeshay abbaaraan la eed ciilna ku abaadi sida ari tadcaadeed kufriga laga unuungooyey waagaa ilmada daadatay iyo oohintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd ciil la soo aragi maalinta labaad ee cali xusuusanaya waxay ahayd dhagax tuur ha noolaata kadib talyaani iyo wixii kujaal ahaa waa halkoodii leegana mowqifkeedii kama dhaqaaqin dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonnimada aan talyaanigu u xagaldaacin in la tago go'aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada lake success oo new york u dhow waagaasna xarunku meelgaara qaramada midoobay ay ku lahaayeen goligii dhexe oo xisbiga ayaa shiray kadibna waxay go'aamiyeen xoghayihiisii guud oo markaas allaha u naxariistay cabdulaahi ciise ahaa inuu halkaa u sadcaaro waxa ay ummaddu rabtana uu ka jeediyo howl adag bay ahayd wuuse yeelay kharashkii inuu ku baxaayo la qiyaasay wuxuu noqday boqol kun oo shilin saa gobol iyo degmo kasta oo soomaaliya joogto ayaa laga soo ururiyey anigan hadlaayana waxaa jeer gacantayda soo galay nuqul rasiid ay toban shilin ku qorayd ceelkarre soomaalidii joogtana daboolista kharashkaas ay kaga qayb qaadatay isla qaybtan soo socota wuxuu gabyaagu ku xuseeyaa markii uu cabdulaahi london gaaray ee dayuuraddii uu maraykanka u raaci lahaa si loo gabsiiyo shirqoolka loo maleegay kaasoo uu ka badbaaday kadib badmareennadii soomaaliyeed ee magaaladaas joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen wuxuu sidoo kale cali xusayaa doodihii cabdulaahi sidii loola yaabay iyo dalabkiisii gobonnimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diidanaa wuxuu yidhi afartan iyo sagaalkii sannadu maray ahaanaysay cabdulaahi uunada markuu berigii noo aaday waagii ergada loo dirtaan u alla tuugaynay arli aanu garanayn markuu ruuxa ku igbaaray istikhyaarka way kaa ceshaan ciida qooqan iyo england markuu ka degay bay xumaan uga asaaseenay inaanu eeriyada raacin bay amar ku dhiibeenay axad bay baxaysay oo khamiis ima yidhaahdeen ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku ag wareegaaye soomaali aadaa jirtay oon kale irdhaysnayne goortay ogaadeen sirtii way arrimiyeene rag ilaala ah baa loo baxshoo eegi loo diray ayaantay kacaysay fatuuraduu ijaareene oogada markay kaga rideen axad ma saarayne ayaantuu majliskii tegiyo ururkii dowlaadka inteebuu ka yimid bay wax badan ku anfariireene goortuu araajida hor dhigay inankii loo yeeriye aasiyadu kama uur xumayn way ayidayeene dhurwaayada addoonsiga yaqaan way iljabiyeen qaybtan kalena wuxuu cali ku xusuusanayaa dhambaalkii cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayay talyaani oo dowlado kale taageero ka haysta inuuba dabacsan yahay soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka koonfurta afrika dhambaalkaas isaga ah dadweynaha lagama qarine habeen axada ayaa naadigii leegada looga akhriyey dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isna dhiigu ku daatay ee dhagaxtuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamar ku dhex maray waa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inoogu fiiqayaa gumaysigu niman uu baryahaas cabdulaahi ka daba diray kuna doodi jiray inaan soomaalidu gobonnimo diyaar u ahayn isaga oo liqa karila raggii sidaas ahaa oo markii soo dhowaatay maamulkii daakhiliga ahaa laga qaybgeliyey xisbigii ay la diriri jireenna ku dhex milmaaya ayuu yidhi abuurkii xisbigan niman cunoo ubixi daaqaaya oo eegga talinaayo oo ubucdu weynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jiray cabdulaahi taa ku inkira yaa loo ijaarsaday annagu dowlad kuma aadnabay aqalki geeyeen xaajadu adkaatayee kolkay meelxun ku aroortay taar oogada duulayuu aarku soo diraye waxa laga akhriyey hadalladii oohinta lahaaye wakhtigaa idaaradu shir bay u ololeeyeen ummadoo dhan baa qaylisoo laysla oogsaday ingiriisku nooma ogoleen urarka maantiye oblikaanu ugu soo baxnay amarkii noo diidi albaabada galaayo wuxuu or u dhaqaaqaaba goortaan asmixi weynay buu doontay aarmiga eh askartii u joogtiyo la yimi aamikaarada eh kufrigu nagu afuuf saanadii oo tabilingaaya isna eediyey dhagax tuur codkuu soo abaabulay cali xuseen allaha u naxariistay wuxuu gabagan tiriyey laba iyo tobankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii markii koonfurta loogu dhawaaqay ismaamulkii gudaha ee daakhiliga loo yaqiin markii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed uu hawada ka badbado isaga oo haddaba taas ku dhaadanaya guud ahaanna s y l libta siinaya ayuu gabagii ku soo gabagabeeyey iyagiyo intii wehelisoy la ijtihaadaysay beer bay abuureen dhul aad ku istareexdaane kor u eeg buluugley rag baa oogadaas suray dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqankiiyo hadda halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna zahre ciidla nuur aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu duurka roonaa mahadsaned maxamed wararka ka imanaya magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in duqeyn dhinaca cirkiih ay ka dhacday meel u dhow magaaladaasi afhayeenka ciidamada kenya emmanuel jirjir ayaa sheegay in diyaaradaha kenya ay duqeyntaasi geysteen jirjir waxaa kaloo intaasi ku daray in duqaynta lagu bartilmaameedsanayay dhismo lagu sameeyo waxyaabaha qarxa dhinaca kalena goobjoogayaal ku sugan jilib ayaa v o e da u sheegay in duqayntu ay ka dhacday tuulo lagu magacaabo manogabo oo u dhow webiga halkaasi oo la sheegay inay al-shabaab saldhig ku lahayd geesta kalena ah wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya cabdilaahi goodax barre ayaa ka badbaaday cod kalsoonida lagala noqon lahaa oo ka dhacay baarlamaanka soomaaliya ilaa iyo shan iyo lixdan xildhibaan ayaa soo gudbiyey mooshin ay ku sheegeen inay kalsoonida kala noqon doonaan wasiirkaasi hase ahaatee eh xildhibaano ka badan boqol ayaa codka diidmada ku diiday mooshinkaasi kalsoonida lagala noqon lahaa wasiirka sidoo kalena ciidamada cirka aldhaahda ee booliska dalka turkiga ayaa xabsiga dhigay sideed iyo toban qof oo ay ku jiraan agaasimayaashii fulinta ee shirkadda macdanta soo saarta kadib baadhitaan lagu sameeyey dhacday toddobaadkii hore boqolaalka qof ay ku dhinteen ee ka dhacday gobolka dhuxusha laga soo saaro ee galbeedka dalka turkiga aad baad u mahadsan tahay zahar ciidle ayaa inala socodsiinaysay ee wararkii ugu dambeeyey inta haddii laidhahda berri lixdii barhkaanu kulmi doono waa aniga maxamed cabdizahre ciidle nuur dhammaan bahda v o idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.